maanta doodeen odayaalo waxay ahaan doontaa tii shalay baynu ku daba qaban doonaa warkeennii shalay waataynu ka hadlaynay waxyaabaha la baasaysto oo loo yaqaan ama dadka inay ka reeban yihiin marka maanta meesheedii baynu kasii wadaynaa dabakeen baynu shalay joognay maantana waxaynu ku xijinaynaa bacaw bacaw bacaw waxaad moodaa in dhinacan koonfureed laga yaqaana si fiican looga yaqaano bacawdu waa gabadha ka reeban ninka guursada ama reerahooda markay u dhalato ka reeban ayaa waxayada bacaw aan ku horreeyo fiqiburaale fiqiburaalow bal bacaw maxaa loo yaqaan maxaase ay ka reeban tahay bacawdu
horta aynu kala soconae soomaalidu waana wada degtaa waana kala degtaa hase ahaatee lahjado kala duwan ayay leedahay oo qodobas u taqaano midmatel markaad waqooyigaa tagto bacaw waa jira oo waa bahar xun oo ula oo sida quraanjada laa la-eg laakiin biyo leh oo aboorka lagu shabaho markaasaa usabatan biyo badan bacaw baa la yihahda nin ama cas ama inshaara xunna waxaa la yihahdaa bacw oo waxaa lagu tilmaamayaa bacwga ruuxiis inuu qarmuun yahay waa bacwga waa nasib xun yahay baa la yihahda waa dundubuu sameeya dundumeynka yaryar yaryar oo yarinooda muxuaha cawska hoostiis ah yuu ku baxaya ka waaweyn masalan iyo isagu bacw baana la yihahdaa waana kararada cuna oo yacayga cuna oo aan guriga ka bixin oo casha isugu dundumooyinka ma tago bacw baa la yihahdaa haddaynu usoo noqonno marka ereyga kan aada u weydiisay gabadha bacawda ah waaba la isku caada waxaa la yihahdaa bacaw yahay xun waxa weeye inkaar horta oo saas loogu caada hase ahaate waxa weeye naagta gurigu waxa soo gasha oo waxay ka dhinto moojiye waxbaan ku kordhin oo nasiibka daran oo la yidhaahdaa bacawu hebel guursadado reerkii waa baay meel meella waxaaba laga yihahdaa waa qumaya ruuxeedu waa il xunta marka wax eegayso waxaaba la yihahdaa waa qumaya oo waa bacaw bacawdatan maxay loogu soo sabxday waaba la yihahdaa muslim waxaa kaloo la yihahdaa ninkii sidii uu u guursaday naagtaas guurkiisi waa xumaadado waa bacawga ku noqotado arigii waa tarmi waaday geeli cudur baa ka galay isagii bush baa ka bixi waaday haddii maayo alla naagtu bacawsana koonfur baa laga yaqaana anigu intaasaan ka aqaanaa naagtaa bacwda la yihahdo laakiin waqooyi lagama yaqaano
anigu wareego daahira farshe daahira farshow fiqiburaale waad maqlaysay waxyaabuhu bacawga si u kala saarayay bacawda iyo bacawda adigu bacawgaan maxaad ka codsan tahay maxaa gabadhaan bacawda lagu sheegaya waxaan bacawgaa eregaan bacawgaa oo soomaalidu baasaysato markii qof bacaw lagu yidhaahdo uu ka xumaanayo muxuu bacawda
mahadsane ahmedow buraale waxaan ku raaxsanay horta sidaa uu sheegay oo meel baanu ku wada dhalannay oo ku wada koxdo igu lahjad baanu nahay bacaw horta marka u horeeya waxaa loo yaqaanaa quraanyo gudguduudan oo samaysa dhoobo oo aan ahayn sida adoorka oo guriga ku baxda aqalada soomaalida oo asagorka iyo yacayga cunta oo guriga marka ay soo gasho qarmuunkiisa laga yaabo hooyooyinkuna damba siyaxmay ku daadiyaan markaasoo tacabkii hore uu samaysanayay ka baaba'aa markaasay meel kale u wareegtaa bacaw horta nooca caynkaasa oo quraanyada jaadadkeeda ka mida laakiin quraanyada ka waaweyn yaanu u naqaanaa bacaw kale waxaanu u naqaanaa sidaa aad sheegayso saaciida darrada naagta wadata oo guriga markii ay soo gasho weligiiba wax nuqsaana maaha eh wax horumara lagu arag oo waxay soomaalidu tidhaahdaa naago iyo fardaba waa hoodo labadooduna ammaanta way isku raacaanoo guudlahaad la isku yidhaahdaa labada guudlahaadaa waa laga faaliyaa guriga farduhu joogaan sida qaalibka ah qani buu iska noqdaa oo waa shay wanaagsan oo iyagu bac uma leh farduhu waa saaciido wanaagsan yihiin haweenkuna waa saaxiido wanaagsan yihiin laakiin reer haddaad aragto uu hore u maray nasiib wanaagsan iyo haween baa haruu mariyey reer baaba-ay haddaad aragtana nuqsaanku wuxuu kala socdaa badi ahaan oo saaciidada loo eega haweenka gabadha soo gashay waayo reerka markii gabadha tan la guursaday reer dhaqan buu ahaayoo la hawaystay in naag la soo geliyo oo iyo laga yara bixiyo oo iyada la yabdho oo reer weyno dabadeedna horumar sameeyo oo dad iyo guunyaba ka dilaacaan noqdo oo reerkii waxaa laga malaysanayay haddii wixii tallaabadii uu qaadaaba ay nuqsaan noqoto ilaa markii hore wuu dhaqanaaye wax walibana inay kala saaciida badan yihiin waynu aragnay oo waxaynu wada naqaane gabadhii ceeb kama baxsanaysa markaa la odhan maayo waxaa la odhanayaa iyadaa nasiib darro la soo gashay magaciina kolkaasaa bacaw la yidhi bacawda magacaahi xagga kan ayuu ku badan yahay ee xaggaas soomaalida kaluu baageysay waagii hore loqooyinku waa ku imaartay carabka maaragtay soomaalidu aan aad laysu dhexgelino golaba si u tareeni bacaw gabadha la yidhaahdaa waxa weeye gabadhaa saaciidada daran leh ee reerkii horumar laga waayey dadkay gashaa duunyaday gashaa taran la-aan bay la timaadaa ninkii oo cudur ka bixi waayey la timaadaa ninkii oo jeclaantiiba ka tagto iyo sharaftii iyo sidii uu markii hore ahaa oo wax iska haystaan oo aad garanayso ninkiiba inaanu kiisi ahayne wax nuqsaani dhan kastaba ha noqotee horumar gaari waaye oo hoos u soo socda haddii la arko waa bacaw baa loodhanay daba gabadhii saaciida darre inay la timi gurigii yaa laysku raacsan yahay kaanu intaa kaaga sheegi karaya intaa weeye horta daahir abqasho waad ku mahadsan tahay ergaagi mahmahdaadi ahayd waxaa leh hoodo haweenka iyo fardahaa leh ereygaa ah mahmahda ah ayaa waxay hoodo iyo haydaaraba haweenka iyo fardahaaba leh waa annaga dhinac waa laga yidhahdaa oo qolooyinka reer baadiyaha reer miyigaay oo reer xoolo dhaqatada saasay dhahay waxaa kaleetoo jira maamaha kaleeto ayada waxaa yidhi saddexda saddexda la fuulo saddexda la fuulo ayaa baataysirada saddexda la fuulo ayaa baataysilaho waxay yidhaahdaan annaga wax kalay ku daraano waxay yidhahdaan saddexda la fuulaa waa fardaha waa haweenka waa doonyaha saddexdaas la fuulo ayaa waa la yii waxay leeyihiin baasaysilaho saddexdaba waa laga eegaabaa la yidhi reerkaaga markay ku soo galaan faras markuu reerkaaga soo galo waa la eegaabaa la yidhiyo bal reerkaa waxaa ku biiray waa la eegaa oo faraskaasi wuxuu la yimi faraskaasi ma mid looharahbaa oo ninkii kuulaba la dilaabaa ma mid sanca oo sancanbaa oo wanaagsan oo hoodalebaa ma looharbaa mase ma mid hoodale hadduu mid hoodale yahayo ade lagu guulaystoho ninkii fuulaaba guulaysto waxayaa faraskaas waa la waa noo sancan yahay oo waa laga eegaabaa la yidhi reerkaa laga eegaabaa la yidhi ninkii fuulaaba ama ku dhacanin doonyaha waa laga eegaabay dheheenoo haddii doonii aad gadato ama aad samaysato maalinta doonidaas aad badegayso ayaa reerkaaga guriga laga eegaabaa la eegaabaa la yidhi oo laga faariyaa waa laga soomaalida waa ka fashisaa waxay yidhahdaan waxay doonidaas maxay kula soo gashay ile doonidu way ka weyn tahay faraskii iyo iyo iyo iyo haweenkii way ka weyn tahay wax culus weeye kumanaal kumanaal kumanaal kumanaalkaa gelaya waxaanay qaadaysaa waxay bad bay maraysaa meelo khataray ay tegaysaa mar marka qaarkood badda dhexdooda iyadoo laba boqol oo qof sida iyadoo intaa soo mariyeen oo xoolaa wada ayay badda kula shiidi oo banaanka kula tegi marka waa laga faariyaabay doonidaasu inay dooni burji kula soo gashay tahay iyo mid burji darra kula soo gashay inay tahay ayaa laga eegaabaya waxaa kaloo la eegaabaanayay haweenta oo haweenta aad ayaanta gurigaaga habeenka guriga lagu keeno ayaa reerkaaga la eegaa roobinu xala dacay waxyaabaha ay tahay reerkii wax ma ka maqan yihiin haddii reerkaagaa wax laga tabo walow allah ka dhig irbadba hala waaye irbadba hala waaye haddii reerkaa subxii waaga markuu bayo wax laga waayo waxay yadaan naagtaas hooda male waa haydaaro oo waa oo waa saancad ama waa bacaw ayay dhahaan anigu intaasaan kuugu sii kamid ahaa waxaana xusuusiya maamaadan maamaadaas waxaa kasoo guriyooda aabaya wuxuu ohan jiray macalinkaygio maxamed geedi xasana wuxuu ohan jiray saddexda la fuulaabaa waxay leedahay buu yidhi ama saacidaysi leh ama ama baasaysi leh bay ohan jiray ayuu ohan jiray buu yidhi taa halkaan kaga baxo waxaan usii gudbayaa waxyaabo erey kaleetoo ah oo soomaalida aada uga badan gabadhaan la yidhaahdo hooska bidaar bidaarle ama hooska xiiran la yidhaahdo aan ku horeeyo fiqiburaale fiqiburaadu gabadhaas hooska xiiran la yidhaahdo ama la yidhaahdo hooska bidaarey la yidhaahdo soomaalidu waa baasaysataa oo way necb yihiin ma fiicnaa la yidhi maxaa lagu baasaystaa maxay ku xun tahay bal adiguna maxaad ka warama wartaa balaynu ka sheekaysanaye erayada tan la sheego nin waliba suun buu yaqaanaa markaas marka la leeyahay hooska ee bidaarayn ama soo xiirato la leeyahay waxa weeye erey loola jeedo asluub oo siduu ahaana la tilmaamayo wuxuu ninkii waana sheegayaa waana sheelayaa yaa la yidhahdaa hebel waana sheegayaa waana sheelayaa waa ko markaas waxaa la yidhahdaa dee marka dadku waaweynaado oo ilaah baa weyne waxaa la eegaa arrimo badan oo soo baxa bedbetel ninku hadduu garku u soo bixi waayo waaba la daraa waxay waa garbaleyto markhaatiga ma galo oo markhaatiga uga baxala markhaatiguma ka baxalay oo reermeyda baa laga saaraa dhaganimada laga saartay Ay.
waa garbaleyda Eh, haweenkuna waxay isaga xiniif badan sida ragguusan waxay isaga qarsanin yeyana waxay isaga qarsanin waxa ay isku ogaadaan yay misna isku caayaan marka labaa taleeleeba horta haweenkaa laga hayaa soo xiirato iyo hoos bidaafay labadaba haweenka yaa laga hayaa ilaa rag afkiisaba uma quuri karo uma odhan karo saasaa tahay maxaa marka intaa lagu daraa naagtu hadday labada caynkaa tahayba waxaa la yidhahdaa hoodo male haddaba bal hoodadii aynu eegno maxay tahay nin reer cadmeed ahaa oo axmed cali loohan jiray oo dadkaa diinta gaalada batay ahaan jiray yaa la yidhi war guurso markaasuu yidhi war guursan ma igada markaasuu yidhi dilowlaa guurso oo yaa waxay siinaya buu warnaagsuisaqeeday wadataade guurso ma saasa haa waa guursanayaa buu toddoba maalmoodba wuxuu lahaa maxaa kuu cad maxaa kuu madow maalintii sideedaad yuu wuxuu yidhi niman baa maxsuunahe qada samee wuxuu dhiibana ma jiro goortay laba iyo tobankii duurnimo ahayd yuu yimi gurigii naqada ma samaysay iyaduna fariid ma ahayno ismay odhana kollay meelun baa dayn ka doona doonta horta xoogaa dayn doona doona wuxuuna hagaaji isma odhanina waxay tiri dee adna saaka wax looma aadan dhiibin anna lacag ma haynino wallahi de waxba ma samaynin waa haddaa toddobadii maalmood ma risqigaa cunaysa maalin risqa wadatay ma yimi risiq aad wadatay xaggaad geysa ila keegi baa toddobadii maalmood ku cunaysa marka waxa weeye hoodada tan laguu sheegaya miday naag waa si dadban maxaa yeelay marka ninkuu naagta gusho habeenkaa u hoydo yaa ninku nina farxaan iska yiri oo ama waxaysta mid waxaysanine nin farxaan oo furfuran oo weji wanaagsan oo yuu noqonaya meesha u dhaqaaqabana waxbuu ka soo helaya kaalana ku weydiistaba wuu siinaya oo waxa laala wuxuu dhaqaaqaba waa helaya ninna kii aabihii dhalado hadduu xoolays wax kasta haysta wuu u diidaya markaasaa wixii la siiyaana ayaa tarmaynin marka waa ta la yihahdaa laba nin oo isla eego xoogga iskaga mid ahoo dooda iskaga mid ahoo deeqda iskaga mid ahoo socodka iskaga mid ahoo raganimada iskaga mid aho wax walba iskaga mid ah laba naagood ba is dhaafiya marka maxay isku dhaafiyaan waxa weeye ama dhaqaalahooda ama hoodadooda ama howlogaadkooda ama farsamadooda ama jacaylkooda ama dadwadnimadooda ama xaas ogaalkooda ama howlogaadkooda waxyaabahaas oo dhan bay cashaa isku dhaafiyaan ninka waa ta la yihahda gaangaambiya guri waa haween Gambiyoy, gaam gaambiyaay Gambiyoy, guri waa haween oo waa Gam Gambiya.
Ha, waa gaangaambiya maxaa yeelay nin raggii dibadda waa ka shaqaysada laakiin guri kama shaqayn karo mana dhisi wax waa soo hoyn karaa laakiin guriga hoostiisii wax baa lagu tari karaa nin raggii ma jiro Waa waxaan soo hoyn in yaroo aan waxba ahayn bay naagta waxay ka dhigaysaa wax la- lala yaabo hadday cunto karisana macaankooda la yaabasa hadday goobishana aad la yaabasa wanaagooda naagta wanaagsan laakiin inta kale haddaad boqol shay u dhigto waa ribaye haddaba naagtaa la yidhaahdo soo xiirato iyo bidaarey waxaa soomaalidu ku tilmaantaa naag aan hooda lahayn reerkay gashaana uusan israacin
Aa, aan intaanan daahir afqarsho u gudbinin ayaan waxaan xusuustay erey ahaa mahmaah ahayd ee waxa la yidhi nin weligaa ma gaarto oo nin maalin ma gaarto oo nin sanad ma gaarto waxa la yidhi nin weligaa ma gaarto oo ninkii kaa naag fiican weligaa ma gaarta wax kastoo aad samayso raganimo kasta la-aw hadduuba kaa naag fiican Ma gaari yahay kartid.
weligaa gaari maysa نعم فاهم nin sanad ma gaarto baa la yidhiyo آه waa ninkii kaa sahan fiicnaayo oo Ah.
lihiisii sanadka meel fiican usoo samiyayo Ah, iyo.
meel fiican u guuray oo meel fiican dejiyay xoolihiisii oo xoolihiisii meel fiican u- u sanadka us- u- u geeyey adigana sanadkaas abaar آه dhulkii abaar tahay oo liitay Ah, iyo.
oo aan xoolahaaga aan u samin Ah.
sanadkaas gaari maysa oo sanadkaas ninkaasu kaa xoola fiican Waayo.
oo kaa xoolihiisu kaa kaa kaa kaa kaa nafac badan Waayo.
kaa irmaan badan kaa rimay badan kaa wax walba badan وايد adigu sanadkaas dameel abaar ay- be- gu- e- e- guri galan galcayeen ayaa sanadkaa xoolahaaga ku haysay sanadkaas gaari maysa baa وايد nin wax la yidhi maalin ma gaarto واو
waa ninkii kaa saanqaad horeeya آه oo maalin kaa horeeya maalintaas gaari mayso واو de maalintaa intaad leeda waxaaba suurtooda maalmo dama gaarto laakiin maalintaas inaad gaarto lama arko baa lii horta duulka haweenkaa rag isdhaafisaa lii واو صدق.
waxay kaloo sheegeen oo maamaa kale ah waxaa la yidhi eh, raggu waa saddex oo waxa la yidhi jabane jabane آه kabane kabane آه
iyo eh, jabane kabane آه
jabane jabane آه
jabane kabane kabane jabane kabane kabane afartaas way u kala baxaan bali waxa la yidhi jabane jabane آه waa nin markiisii horeba liitay آه oo naag lagu hooga guursaday واو waa jabane jabane واو way sii jebisaa واو
kabane jabane آه
waa nin liitay آه oo markii horetaba hooseeyey آه markaasuu wuxuu guursaday naag hooda ah آه oo fiican ayuu guursaday واو markuu naagtaa fiican guursaday naagti baa soo qaaday oo kabtay isagu wuu jaban yahay Waa sida.
laakiin naagtaasaa kabtay واو
nin gabyayana taas wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi dumar moogi daa'iman dhashi iyo doob kolkaa tahaye waxaa daahirkood garan kolkay kula gashaa daase dambastiibka gaari- gaarida xishay baa loogu dawgalay oo gaaridaas xishay oo kor usoo qaaday ayaa ninkaas baa la yidhi waxaa eh, ayaa jabane atuu jabane ahaye kabane ka dhigtay آه waxa la yidhi kabane jabane آه waa nin raga آه nin raga آه oo raganimo dhaafa oo naag xun gacanta u galay واو صدق.
wuu kaban yahay isagu laakiin iyadaa jebinaysa آه oo intaad bawada ka kala jebinaysa Ahe.
oo wuxuu qabtaa isma taraa oo raganimadiis ma muugato Ahe.
oo weygiis gurigiisa col baa ku jira Ah.
oo gunguma weligiis la dagaalama Ahe.
oo waa kaan
واو waxay kaloo dhaheen آه kabane kabane واو kabane kabane waxa la yidhi Ah.
waa nin raga Ah.
oo raganimadiisa dhammayd Ah.
oo naag Raga.
rakusooran Ah.
rakusooran naaga tala yidhaah Ahe.
oo oo raga Ahe.
oo xigaarada آه oo gaari ah Ah.
guursaday آه
Eh, haddaba horta eh, eh, soomaalida aad bay naagtaa hoodadana iyo taan hoodadana hay uga doodeen uga hadleene Ahe.
dadka buraare oo aad iyo aad naaga badana guursadan aad iyo aad u yaqaanaa ayaan ku wari jiraya eh, xale, eh, waa- adigu adiga ka dooday oo daahir oo isaguna dowr badan ka qaatay Ah.
xilmigaas Ah.
bal oo daahir oo adna maxaad ka oranay waxaan ka oran lahaa waad mahadsan tahay intiina idinkaa wada taartay kamadaada weydiisay waa gabadhaa un waa laleeyahay kaxiira oo iska xiiran la yidhi oo iska xiiran dee waa kelmad mafhuum aho qofkii af soomaali yaqaaniba wuu iska garanayaayo caadadii ragga iyo haweenkuma ay lahaayeen kolka qofku uu madakar noqdo timihii ka soo bixi jiray baa lala yahay baa laleeyahay oo shuun baa maqan shuun Ah.
shuun idinku ficnaa Markaa dabadeed. haddii taa la waayo caadadii dabada bini aamkadan ka inta tirada badan le lagu yiqiinay Ay.
qofkii mar hadduu ka duwanaaday Ah.
markaa dabada camalkan ka duway waa markaa wax un isaga nasi- nasiibkii la kulmiyado markaa dabadeed lagu dhaliinaya آه kolkaasaana la ogaaday inay tahay cawadaro آه markaasa xarab war xariga tani u soo jirtayoo tii caynkaas ahaydma inay reerkii la gashay hoodo darro Ahe.
la ogaaday وايد markaasa dabadeed kolka arrintii aad loo sii falanqaynayo آه yaa la yada hebel naag caynkaasuu guursadayoo آه wax allaale wax u koray dad iyo guryo toonna ma Ahe.
jiraan Waayo.
oo wax la yidhi naagtubaa hoos ka bidaarmaya Ah.
وايد markaa dabadeed zaaciida male wey oo isagana hoos baa bidaari ka gashay iyadiiba way ho- la timi bidaarta ah iyadaa sidii bini aadamka ilaahay u abuuray rag iyo haweenba Ah.
dhulkii timuu ka soo bixi jireen aan time lagu ogeyn baa laleeyahay آه markaa dabe waxaa goonida iyada u duway Ah.
waa saaciido daro Ah.
markaa reerka ay gashaana waa mas-uul waxay la timaadaa waa sidaa laakiin ragga kuwa inuu maqalin laleeya waa hoos ka bidaa Ah, oo raggu hoos ka bidaar male ah.
ma aynaan maqal laakiin garmaleytaa lagu sheega garmaleytaa lagu sheegaa laga garmaleytuhu Mid yar baa ka soo si baxay.
kale baa loo loo ceebeeyaado wax la yidhahdaa maragga ma galo iyo haybadii weyneed ee garku lahaa iyo waxbaa ka maqan oo isagu saaciida darro garla-aanta lagu sheegaa ma jirto oo anigu waxaa ma maqla xita waaba lagu caayaayo bisqa geel ku dabre iyo iyo bisqayo weyne iyo waxaas habal dhahay waa la caayaaye ustad waxay u tahay rag caydayba u tahay baa la yidhi oo waxaa la yidhi saddex baa la yidhi haddii lagagu arko saddex haddii lagu arko mid tolkaabaa leh oo mid adigaabaa leh saddex eebood haddii lagu arko Ah.
mid adigaa tolkaabaa leh waayo oo mid waxaa iskale baa la yidhi adaa leh waayo
waxa la yidhi haddii lagu arko tiyo madaxa kaaga yaal ah tol baanan lahayn waa
wax kuu sheega wax kuu sheego kaa xiiro intuu soo badiu sama xiiri karta timaa madax kaaga yaalin Waayo.
haddii aanad tol lahayn ah tol haddaad leedahay Ah.
inta lasoo qaataa baa timaha madaxa sida xun uga baxay Ah.
lagaaga xiiri lahaa waayo
haddii tima hoos kaaga baxay oo hoos ka xiirantaas gabadha aad ku sheegaysaan tima hoos kaaga baxay lagu arkona Ah.
adigaa iskale badi ceebtaas adaa leh oo Waayo.
ragga waa ku cay oo doqon baa oo doqon baa tahay oo rasnaan baa kuu leh baa la yidhi waayo haddii tol la'aani kuu lahayd tima timaha kan sida xun kuugu baxay ah
timaha hoos kaa baxayna ah waxaa kuu leh rasnaan baa kuu leh Ceeb aad ugu ceebkaas Ah.
adaa rasan oo Ah.
ma fiicnid oo nin hufan Ah.
miihid baa layidhi waayo
ceebna waxa iskale baa layidhi Ah.
naagta adaa iskale baa layidhi ah waxa iskale garkaaga ah garkaaga ah oo kala taytayla leh Ah.
oo aan xiirayn oo si xun u xiiran ah haddii lagu arko oo garkaagu si xun u xiiran yahay Ah.
ama si xun u baxo Ah.
ceebteeda naagtaada iskale Ah.
waxaa laga rabaya shaaribahaaga iyo garkaaga iyo magaciisa in iyadu muraayad kuu noqoto Ah.
kuu eebtoo tira war garka ma si fiiris haka xiirto ah warna saabtan iska yeedhe ama soo boodo kuu xiirto Ah.
oo kuu fiiris oo Ah.
shaaribaha kuu miiqdo oo waxa kuu qabato haddii marka garkaaga sharafxumo ka muuqato oo ceebi ka muuqato Ah.
ceebtaa naagtaadaala iskale haweentaada ayaa iskale baa lidi Waayo.
saddexdaa ceebood waxa la kala siiyey waa kaas horaggan horta ragga geela kan hoos ka xiirana timaha hoos ka baxayaa bisqanta ama yayna makaxishoone ama shuunka dadka qaarka u yaqaana caybayba ku tahay oo bisqan geel ku dabre iyo maxiisa iyo bisqayuu leeyahay iyo nin gudan maahayo waxa waaba isku caayaanba Waayo.
anigu dhinacaas ayaan u arkayay mm Eh, mid kaleetona waa yidhaahdaan oo ereygaa erey kalaan ku saayidinayaa oo ereykee baa jiray waxa la yidhahdaa naagaha miday aynu ka nihin hooska hooska xiiran ah iyo hooska bidaarley Ah.
ama bidaarley ah
mid kaloo lagu daraa jiraan maqlay oo ah inaad igu raacaysaan in kale ma ogiye hooska hulgan
wasmidowri hooska hulgan hulgan Hulgan.
ha hooska hulgan Mm.
waxaa loo qarinayaa Mm.
xubin male ah walow ay tahay naag aan shaqadeedu istarin ah oo shaqadeedu aana istarin Ah.
oo burji xun Ah.
oo wax kasta qabanaysa qaybiyeedu badan yahay Ah.
laakiin diidata Mm.
oo suhulgan bay dhahaan bal oo suhulganna maxaad ka oranaya
horta hooska hulgan hulgan asalkiisa anigu waxaan u aqaanaa qofkaa hebel la yihahda waa hulgan yahay waxaa la siiyo waa
war wiilku waa hulgan yahay waa sidee caanuhu miyayna deeqin ma dee
waa ko shaqadu waa hulgan tahay war shaqadu waa hulgan tahay si waasan loo qabta xagey Ay.
xagey dhaliil ku leedahay agaan ali kule gabadhu war gabadhu waa hulgan tahay waa hulgan tahay waana shaqaynaysaa waana shaqaysaaye oo waa shaqaynaysaade waa sidee maxaa loo aada loogu eegi waaye waxay tabayso maa la siin wey afadu marka la leeyahay marka hulgan waxbaa ka maqan waxbaa ka maqan Ha. marka waxa ka maqani waa fara badan yihiine ma iyadii baan hawl ka lahayn oo aan hawsha qabanin aban ma ninkii qabay baa u daran u daran ma reerkii ay ka soo jeedaa u daran u daran ma yay arradan tahay ma burji xun tahay ma burji xun Ay, tahay ma wax loo heli lahaa baa laga hagranayaa oo waa loo canaanaya waxaa la- waa hulgan tahay waxaa la taro mm.
marka hulganaansho Ah.
horta waa wax uuna qofka ka Wax ka maqan maqan.
Ha.
Ay.
oo la doonayo in wax la taro marka iyadii inay nasiib xun tahay Ay, iyo in wax ka maqan lahaba in la siiyo horta labadaa midun weeye laakiin anigu waxaan u aqaanaa in wuxuun meesha ka maqan ka yihiin maqaye Ha.
marka kiraag ahaan bay waxay u Ah.
dhahaan hebli waa hooska hulgan Ah.
macnaa alaabti male weeye Waa Way- waa waa hooska xiiran ama waa bidaari saddexdaa ere Waa labadaba waa ku qariyaan markay Ah.
rabaan inay gabadhata rabaan in ereygaan oo Ah.
usluub ahaana Ah.
sida haddaa ay sheegaysay radi daahir aqan shabaab Ah.
ayay u dhahaan waa la dhaqaynaya dhal baa la saaraya la dhahaynaya hooska hulgari iyo hoos bidaari iyo hoos kaxiirari Waa gartay.
warkaa aan u riicusii gudbe aan u midda la yidhaahdo farxuun shalay gabadhaan la yidhaahdo Ah.
waa la baasaystaa oo waxaa la yidhaahdaa faraxuun shalay waa naag saancadda ah Mm.
oo waa bacaw Ah.
maxaa lagu saaraystaa oo naaga tafaraaisa saaran weye fargumada Ah.
ale Ah.
marka aan ku horeeyo daahir afqar shee bal daahir afqar shee oo faraxuun shalayda ta naagta la yidhaahdo ama faragumada leh oo faraheediisa saaran yihiin oo ay isku tulan yihiin oo faratobanka ah maxaa lagu baasaystaa oo bal xaqa cuskan
mahansanid faraxuun shalay anigu ma aqaano tale isa saaran yihiine waxaan u aqaanaa inay faraheedu kala fog yihiin kala fogi waa faraxuun shalay aa Ay-
takayaayadana bay isa saaran yihiin ah,
ilaa qaarna waa isfuulaan faraha ay waa qayaayo waa qayaayo aye oo isa saaraan iyo kala gaabnaan ah yay la yimaadaan oo qaarna waa farihiyoo kala fog uga oo ka dubkay sidii dadweynaha Ah.
ay uga soo bixi jireen waqta u kala baxa haa aye faraxuun shalay waa farahu kala oo durubsan farayada kala duruqta haa waa gar qayaayaduna waa kuwa aysa saaran yihiin kalana gaaban yihiin mar hadday isfuulaan Mm.
waa kala gaabtaan ragga waxba ma yeelaan oo rag saasoo kale isu saaran yihiin oo farato yaa waliyaha haa Aye.
waxba ma yeelaan aye
ragga faraxuunshadalena ma waxaabay u yidhaahdaan magac kaloo ay yidhaahdaan
Faraton.
fara- Ma- faratoon waa kii ay isfuuleen oo ka iskuule rayayada leh kan kalena waxay yidhahdaan caga faraq arfa haa aga farq waa baa caga faraqo way kala yar durugsan yihiin labadaba waxaad aragtaa iyagoo dad iyo dunyaba hogaaminaya oo saaciidaa bay noqdaan haweenkana waa kuwa lagu caaya oo waxaa la leeyahay way saaciido daran tahay mar marka kalena haweenkiiba wax ilaahay qurux u sameeyayo haddii cagteediiyo kala wada durugsan la arko meel kale la xaq waa waa foolxumo aye haddii la arko farihiyo isa saaranna waa foolxumo xumo saaciido darana way ku jirtaa baa la leeyahay sidaa aawadeed yaa loo diidaa oo loo baasaystay
ninkaana aad iyo aad naaga badan guursaday bal aan weydiino fiqiburaal adna
horta eh, waxay la tahay kor waayo ma wadayno eh waxaana la yidhahdaa geelaba jirka waa soo wadan haddaba eh, markaynu faraha micnayno anigu waxaan u aqaanaa dhowr nooc mar waxaa la yidhaahdaa qayaayo hebli qayaayay leedahay ayaayay leh Aa. marna waxaa la yidhahdaa waa faradax waa faradax Aa.
aye waa faradax aye
markaas marka la yidhahdo qayaayay leedahay ah
waxaa weeye laba farood oo isa saaran waa koo qaar baa saddex isa saaran yahay waa bacow naagtaas naagtaa faruhu isa saaran yihiin ruwa isa saaran yihiin waa bacow waa bacow waana arkay aw daahir waa garanayaaye kulle odhan jiray maydguro iyo aniga aabbahay la dilay aye
dee faalka iyo ceejintaasi waxaas xaggiinuu ka soo jeedaaye anna wadaadaanu nahay oo wuxuu ka soo jeedaa ama dhabayo ama ganacs buu ka soo jeeday aye annagu culimaanu nahay yay faaliyeen baa la yidhi aye markaasaa la yidhi wadaadka cas ee quruxda badan ee cimaamda rasuwaanta asidka kitaabada dhowrka ana ee si- wata aye
yana ka soo horbaxaya aye haddayna anin kaa dilin Ay.
guulaysan mayno waxaa iskale dhabaycaale dhabayacaale ama dhabaycaale mise waa xagga waa dhabayaco markaa qoladaas kale dhaxal qolada qolkii reer hudud weeye aye
marka gudun bay ceejiyeen baa la yidhi gudun aye yay ceejiyeen baa la yidhi aye
oo faalkaas cashan ma garanaysaa aye
yaa jiray aye waxaan uga dan leeyahay gugaa ruuxiisa ha iyo gabadh waddanka iyaga ah ha oo haatanba casho dhaweyd ku dhimatay meeshtan la yidhaahdo muxuu ahaaye dawalaaga mm
yuu guursaday mm
markuu guursaday mm
oo uur yar markaa ay leedahay mm iyo aabbahay la dilay mm
reerkiina Mm.
dhabayac la tugtay mm
soogayn maysa mm halad yar oo adigu tobaneeye ah oo raasama lahaa Mm.
iyo arigi baa noo baxsaday laakiin geel waa nala watay kulli oo daraawish hamba loo dhacay hawa dugaan baan reerdi karin Waxaan waa ka dambaynaa.
ka dambaynaa aye waanu ka dambaynaa Mm.
waa loo soo guuran Mm.
ile dhabayaalda caydh bay ahayd xoolo may lahayn waa leedahay reer hoyood Ay.
dhabayaalda xoolo ma lahayn Ay.
waxa kale adagisa madug lagu sheega Ay.
waxay haystaan waa waxay naga soo dhacay Waxay naga soo dhacay. Ay.
walaalaa ka dhacday Ay.
Kowle. horta taas oo arday reerkiisaa soo rugmaday Ay.
mid kalena waan arkay Ay.
nimaan waa ahayn oo yuusuf toobad la odhan jiray Ha.
yaa naaguushiyey Ay.
naagtaasu waxay ahayd horta anugu ma hubsanin laakiin maralaale markayna soo gashay Mm.
oo geelu malaa saddex meelood kala daaqo dhowr boqol uu yahay Mm.
yaa waxaa istilay aw daahir waa garanayaa inay cilmi xidhiirkii calowdhuux Mm.
iyo walaalkay diiriyo mire Mm.
markaasaa dhowr iyo toban toore ku dhacday ninkaa Mm.
soo geemaysa saddex boqol iyo soddon halaad baa laga soo qaaday Mm.
wada dubaaba ah Mm. Dhib ku dhigtay, walaalkaa ku dhibsanaya.
walaalkii waa ku dhufan Ay.
geeli siduu waagaa u dabar go-ay Ay.
wax yar baa kasii dambeeyay Geelayga.
geeliyi gaxa Ay. oo naaftaa la soo gashay.
ciidan baa lagu soo Ay.
saaray kaamil koora Ay.
wax ingiriis qaato wax Ay.
mag loo bixiyo wax jinan loo bixiyo geel horta maalintaas u dharan Ay.
naagtaasu waxay lahayd garanaya laakiin ruuxeedu bacan waa ahayd Baawe.
ha Ay.
aan usoo noqdo marka ee ee faradax Faradax.
faradaxdaasi Ah.
waa ragga Ay.
mar haddii farahiisaasu sidaa uu dooran sheegay kala firirsan yihiin Ha.
waxaa la yihahdaa waaqor waaqorkaas Ay. Ha. Waan maqlaan.
oo waa la ammaanaa Ay.
oo waxaa la yihahdaa ammaan weeye Mm.
misna hadduu qayaaya leeyahay Mm.
ama faratoon leeyahay Mm.
waxba lagama sheego geeli Ha.
ragga Ha. oo faratuun iyo faratab iyo.
marka waxaana kala garanaynin Ee.
horta wax waa la jidanay Ay.
hase haatee ragga iyo haweenka Ee.
hal iyo goor kaftan ba udhexeeya Ay.
ragga waxbay ka sheegaan naagu Mm.
ragguna haweenka waxbuu ka sheegaa Mm.
haddaba ma kuwa la jirrabay Ay.
mise kuwa la jirrabin Ay.
kuwa la jirrabay dawaaba kuwaa ka sheekaynaya adoo kale waa jireen Ay.
waa wax la jirrabay Ay.
wax lagu sii dardaraana Mm.
way jiraan Mm.
haddaba anigu waxaan u arkay inay qayaayadaasu Mm.
ay xun tahay Ay.
oo yan wanaagsanen oo iskaloon yahay Ay. Ay.
oo Ay.
laga carra waliba waxaa la yidhahdaa hadday leedahay laba lugta midigta Mm.
ay ku leedahay Mm.
iyo markay lugta bidixda ku leedahay Mm.
waxaa roon inay ku leedahay lugta midigta Mm.
yaa la yidhahdaa weli ma- ma dhowine Ah.
waxaa dhacay aan aan ka soo baxnay ee erayo kaleeto u dhow baan u gudbaayaaye taas ba halka aan ku baxna aad baynu ugu dheeraanay naagtaa la yidhaahdo gurayo gurayo gurayo Ah.
waxaa la yidhaahdaa iyo fanax hoosele aan isku qaadeen labada naagood Ah.
waa la baasaystaa baa la yidhi Ah.
oo aad bay saancaday leeyihiin maxaa loo baasaystaa maxaad se ka sheegaysaan maxaad ka xusuusan tihiin Eh, fiqi bilaaw ka horey horta naagta tan la yidhaahdo fanaxley
fanax hoosele ha fanaxoosley iyo naagta kale maxay ahayd Gurey.
ta gurado horta naagta la yidhaahdo gurado eh, laba halba waa lagu nacaa Oh,
mar waa la aayaayo waxaa la yidhahdaa naagukan asalkeeda ugu wanaagsana ma wanaagsan Ah, oo xagga habka iyo quruxda iyo haween ahaanta Ah, waa ku hoosaysaa baa la yidhahdaa oo waa lagu caayaa waa kow Eh, xagga hoodadana waxaa la yidhahdaa hadday laba midigle tahay sida ragga waxba maaha laakiin habka lagu caayo la yidhahdaa way xun tahay anigu waxaan u aqaanaa runtiinadeeda kowgeed marsigeeda garbasaarteeda Eh, maxaa ahay maskanta ay qaadato waxaasoo dhan waa wada korra oo hab xun bay u- u gambaysataa ay,
aragay ku xidhaa aragga ku xun tahay sugamaysa oo garbasaarta dee gurbay ka hagoonaysaa oo had iyo goor wax murada ay, oo toos u socon mayso oo waxaad moodaa labadeedaa garabna inay had iyo goor ay mid weyn tahay. yaad moodaysaa Ay.
hase haatee waxaa la yidhahdaa naagtaa gurrada ilmaha ay dhashaa waa nin khatar ah oo dhinacaasna ah, waa laga ammaana waa laga ammaana.
Haa, Ay, dhinacaas isaga ah Ah.
waxaa la yidhahdaa nin xoog leh ah, yay dhashaa eh, shabeelaye oo algees.
balaada ogeysa midda kale waxaa la yidhahdaa ilmo ma dhasho aan ilmaha ahayn ilmaha ilma aan ahayn Ma dhashay.
ma dhashay.
Oo dhinacaasna waa laga baxday.
dhinacaasa waa laga baasaystaa Ah, intaasaa naagtaas aan ka aqaana Ah.
fanaxoosanay waxaa lagu badiba la yihahdaa Mm.
waa baali naagtaas mm, waa baali mm, xoolaheeduna dayac bay uluma adhiga ee muxuu ahaa gurigeedana mm,
diqsigun baa bawleeyaa la yihahdaa Mm.
ninkeeduna hore u gaboobaa mm, oo galmadeeda iyo la seexadkeeda kulli waa wada cudur baa la yihahdaa ah, oo waxayna u dhalan fariid boqolkii mid baa laga helaa waa naagta iska rasama waa naagtaas ka ruuxo saasaa lagu baasaysta daahira qarshow adigu maxaad oran lahayd naagta labadaa naagood oo nin la- la yidhi waa madax salay iyo naagtan naag burayada maxaad eh, ka sheegi lahayd waxaa soomaalidu ku baaqsan
waxaan ka sheegi lahaa naagihii horta waa laba aan kala qaadno oo midba Gooni ah.
mar- markeedaan ka sheekayno meel wax lagaga sheegaya anigu naagta fanaxna hoose leh ma aanan arag laakiin eed ay leedahay oo soomaalida dhex qaadaysa sheekadeeda ayaan wax badan maqlay marka u horeeya horta waxaad ka garanaysaa fanax hooseley iyo fanaxda sare inay kala gooni yihiin oo fanaxda sarena haweenka ay tahay kuwa lagu ammaanay quruxdooda waxyaalaha aada iyo aad loogu ammaano fanaxda hoosena inay ceeb markeeda horeba xagga qumaashka haweenka ilaa iyaga quruxduun baa laga eegaaye waayahay markaasaa ciida darana way u wehelisaa baa la yidhaahdaa mar haddii meeshii saa ciida darro iyo quruxdii labadiiba ay nuqsaan ku yeelatay hadde waa mudarro weyba meeshii kolkaas ka timi wax sa jirxibay oo anigu laleeyahay sidaa iyo saasaan dhacday iyada maarag anu imaado gureyo gureyo reerka iyagaa lagu qabaa laba ninoo isu adeera yaa mid markay wiil qura u dhashay ayay dhimatay kii kalena markay laba u dheemo dhashay bay dhi- ma- buu dhintay labadiiba dhinteen markiiba waa laga joogsaday naagtii inay guran tahayna waa la ogaaday labadiinoo deg deg isu raacayna waa la ogaaday ka dambe lama guursanno hadda inay joogtaa waa gureyo waa gureeyo burleda aa saddex wiil baa u jooga saddexdeeda wiil waa baxdow waa niman la yaqaan sidii fukubraada ku sheegayay iyo kolkaa u muuqdaan marka iyadiina laga joogsay oo laga bakay saaciida darradeedii wiilashiina niman rag ahoo jooga iminka weeyaa waxaa base kasii cajaa'iba marka ay gabadhba tahay ee ay dhankii caadiga ahayd ka wareegtay xagga kaldee u wareegto waa cawajoo rag iyo dumarba sidii dadweynuhu u samaysanaa kolkaad aragto inaanay la soconin dee waxa markaa dadka ka duwayba waa ayaan daro ee dadka ayaanka lahaa waa dadkaa dabadeed midigta ilaahay u toosiyey ee midigta ka hullaabanaya iyado xaraga maqasho uu kumaan marada gurintahay sidaa tiraahdo bilaahi raxmaan raxiim waa waraabo ka taagan markaasaa ciidan darro iyo sharaf darray labadiiba isku darsantay haddee ninka guursanayana waa ninuu nasiibkii ilaahay markii hore u qoray ku guursanayo oo dee dayn uma ayo la waa nasiib baa markaa meesha ku jira guraya markaa waxaa laysku waafaqsan yahay soomaalidu inay tahay naag sharax wadata waan wanaagsanayn oo gurigeedu uu yahay guri ma garanaysaa oo ay wadato geeri sida naagtaa bil saddexda dhalatay ama nin kaba dhashaysa bil saddexda ee saddexdu ka dhimatay geerida isku xigeenna reerka iyagaa buu joogaayo maantana magaalada xamar buu inala joogaayo ee haddu xijaas ka yimiyo adeer baanu hayo hadeer uu taagan yahay oo saddexdii naagood ee deg dega isu wada raacay dabadeed tan hadeerta uu qabaana aysa soo taagto loo xidhxidhay oo dabeed lagu qasbay oo dabadeed tan ilaahay dejiyey oo ay sideed wiil leedahay iminka labadii horena mid waliba wiil kula ka tagtay bismi illaahi raxmaani raxiim marka meel saddex buu dhashay bil saddex buu dhashado waa la ogaa waa ku socda bir saddex aa isagii baana maanta jooga dee taana alaaba ikhraar usoo ahaa horta daahirow aad iyo aad baad u garanaysaa nin waxaa la yidhi eh, ninka eh, jirrabay wax weydii baa lihi daybka la tisal dabiib baa lihi isal mujarab baa lihi ninka mujarabka ah ayaa la weydiiyaa bale. horta idinkaa wax badan soo jarray oo soo arkay oo soo joogay Eh, anigu waxaan sheego ku maqlay niman baa sheekadaas waxaan moodaya in layga bariyoba niman baa meel fadhiista shir ah markaasaa nin iska dhex taagay markuu ninkii iska dhex taagay buu wuxuu yidhi niman yahow naagaa naagta ugu fool xun oo ugu barako daran oo ugu saan caddaysan oo ugu burji xun ma garanaysaa nin buuri markaasaa nin istaagay oo wuxuu yidhi dee annaga waxaan ka gargaranayna ayadaha haddaad wada garanaysa adigu noo sheeg anaa idin tilmaamayo ma garanayo baa la yidhi rag dadka inta kale wuu istaagay oo wuxuu yidhi naagaha waxaa naagta ugu fool xun oo ugu saan cad ugu saan caddaysan ama ugu bacawsan ama ugu baxshuursan waxay tahay
banaxoosaa ahaatuuye gurayaha ahaatuuye ha guranaato hooska sheexo ha ahaatuuye hooska bidaare ama hooska hulgan taasa ahaatuuye indharog ha lahaataa macawaweeq wax saasa indhaheed saasa ahaadee indha dab- dadban ha lahaatuuye
waa ko
ha calool weynaatuuye
waaya fegda ha lahaatuuye waayo qayaaya ha lahaatuuye oo barheedu ha aha qafara qayaaya ha ha ahaatuuye markuu halkaa marayay ayaari waryow aamus joog aamus maxaa dhacay wuxuu yidhi ragga hadda meesha fadhiya oo meeshaan fadhiya amaa ninka qabaa buu yidhi waxaa laga baqaa naagta aad tilmaamayso nin ini jeclaaday oo dooqaysu halkaa galay ka jooji buu yidhi marka sheekadaas ramaha maqlaye maxaad ku dalaydeen sheekada
waxaanu ku dari lahayn taasoo kale allah inaga hayo soomaalidana kuma jirto meel meel nuqsaana mid lagu arkay maaha eh intaasoo dhan midku isku wada darsatay ma jiro kaa kudhiisa waxaan wada ururinayeen waxaba laga yaabaa ama kuwa kale ay joojinayeen inuu isaguna cidun dusmaan u ahaa kuwa kalena si ridaari ahaayeeno ay ka joojiyeen iyada waxbaa jira iyada arrinta kala gaara aniga saasay ilata meesha lagu joojiy waa la yidhi, war nin baaba meesha joogay Ah.
war bilo- waxaa la yidhi run bay noqotay nin meesha joogay ayaaba jeclaaday naagta noocaasa maxaad khibrado maxaad ka hornay bar sheekada noo qarbalaahay Bar sheeko maxaa weeye waxaa la yidhi haddii rag ikhtiyaar la siiyo oo la yidhahda nin walowba naagtii aad guursan lahayd la soo baxa nin baa wuxuu caashiqi lahaa oo la soo bixi lahaa Ee.
naag fogfale oo wegdelay oo afcad oo fanax leh oo hayaaya leh Hayaaya leh.
oo hintaasoo ceeba leh Ee.
oo tuurna weliba ku darsan calool weyn nin baa la soo bixi lahaa baa la yidhi Ee.
waxaa yidhi waa tala nin walba miduu caashiqa waa u cambaran oo horta waa saasoo ummaddu isku doof maaha ummaddu isku doof maaha maxaa yeelay waxaa la yidhi berberayadoo waa la joogaa la yidhi war haddaynu nahay raggii ee, magaalada deganaa Mm.
aynu cawcayaa oo naagiheenni baa wada joogo oo casha wayna ka masayrayaan oo dhibaataa taagane sidaynu yeella Eh.
nin walba naagta la la cayaaralay cayaarta aynu caawa jabin waa la cayaaray Eh.
nin walba naagtiisa wuxuu la maraa hadhowba eh, islaan waayeela iyo odaygii qaba isku soo beegmay Eh.
markaasuu heersado wuxuu yidhi nin walba biicii allah baday ina buluku soo bodmiy ina buluku dhaaba ku duftan oo gaaban
naagtuna naag balaada ay ahaydoo Eh.
waagii dambaa la yidhi ninku waa gobol bedelinayo naag kala guursanaya way ka wareeshay fulaan bulna ma yaqoonin Eh.
wayna maseer markaase waxay tiri Mm.
alleele ninkii intaas aad la soo socoteen ee isla soo bayhoofteen ee wax walba soo samayseen hadduu gabar kaa caashiqay wuxuu ku naco ku buraanbur markaase waxay tidhi buraanbur halaabay yaa mohol ka saaraya sidii kabateeda leeyaan ku jiidaya markuu soo baxana waa bayimanaya dhurwaagii dhalaca wuxuu dhaafay maaragtay haweenkii dhulka joogay kaasay ka dhigan yihiin ganacay muujiya garkay jaraan oo ganacay muujiyaan sidii geel webaxa bay garab dudaaqayaan ee ninkii habar haysado oo degdegin hablaha Ah. haalu xeebtuna buluku fanax bay lahayd baa layidhi. Heel hayd baa layidhi. dee waagu guursadana waa caashiq uu
belanimaan arkin baa ka sheekeeya Ah.
belanimaan arkin ayaa ka sheekeeyaan yii de wa iska bowsada bowsoo kaga sheekeeyaan waxa yidhi aan sii kudina sii soconnay caawa maanta waa dhaqaaq la-aan haba waxaa jirta eregaan la yaa reebanti iyo bacshuush iyo saancaddo iyo degel tira intaas ayaynu oo ismacnahoodu isku dhow dhow yahay bareebanti bacshuush saancaddo